magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose habeenkii labaad ayaa bandow lagu soo rogay magaaladaas ama waa habeenkii saddexaad waxaana bandowgaasi magaalada kusoo rogay ciidamada kenya iyo kuwa axmed madoobe ee la socda iyo kuwa kale ee dowladda federaalka magacooda ku shaqaynaya waxaana bandowgu yimid kadib markii magaalada ay soo gaareen wafdi kenya ay soo dirtay oo ay ku samaynayso maamulka jubbooyinka iyo gadow waxaa kaloo wehelinaya ergooyin loogu talagalay in lagu ansixiyo qorshaha kenya ay wadatay ee maamulka halkaa loogu samaynayo tanii markii ay soo gaareen magaaladana xaaladda aad ayay u kacsaneed waxaana jiray muran dhinaca siyaasadda oo ku aadan qaabka loo samaynayo iyo sida loo wajahayo maamulkaasi qaar ka mid ah iyaga qudhooda ayaa iskhilaafsan kuwaas soo jeediya in lagu horumaro hindisaha maamulka laga dhisayo gadow kuwo kale waxay soo jeediyeen jubbooyinka in lagu horumaro waxaa la isku qabqabtay qaabka loo wajahayo iyo sida loo wadaagayo xubnaha ka mid noqonaya maamulka la samaynayo ilaa iyo haddana xaaladdu sidaasi ayay taagan tahay kuwo kale ayaa waxa ay soo jeediyeen in ammaanka marka hore la sugo magaalada kismaayo inta aanan ergooyinka sida rasmiga aysan u wada imaan kismaayo ka hor in ammaanka la xaqiijiyo kadibna la isugu yeero sidaasina maamul sameynta loo gudagalo arrimahaas oo idin ayaa la isku haystay shalay ilaa iyo maanta waxaa usii dheeraa qaraxyo dhacayay qaarkood oo aan caawacnay ayaa waxay sheegeen in shirar goonigooni ah hoteello iyo kala duwan ay ku leeyihiin oo hadda aysan hadli karin laakiin waxgaradka gobolada jubbooyinka ka soo jeeda ayaan caawa waraysanay kuwaasi oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan ragga yimid magaalada kismaayo ee hadda ku sugan waxaan waraysi ka qaaday nabadoon ismaaciil haaruun oo ka mid ah odayaasha jubbooyinka ka soo jeeda bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah mahad waa dan ilaahay baa iskale aragtida adeer meesha nagaga aadan waa mid cad mana aha mid mid jiro waxa weeyaan nimankaasi dulmi jihaaray ku qabsadeen magaalada kismaayo ay ku joogaan qasriga lama odhan karo afarta dhinacna waa laga taagan yahay waxaana ka taagan mujaahidiinta habeenkiina ma seexdaan maalintiina ma hargalaan balse dadka hadda maanta meesha lagu soo ururiyo waa markii saddexaad waa markii afraad waa markii shanaad ee lagu soo ururiyo ee markii maalma joogaanba ay ku kala tagaan oo ay ku fashilmaan arrintaa iyada ah tanina kuwa haroadeen waxba kama dooriso waxba kama dooriso waxa weeyaan waa arrin fashilan weeye shafkay dhulka ku hayaan way fashilan tahay arrintani dhowr astaabood baana fashilaya asbaabta ugu horeysa waa waxaan waxa ay socdaan ama maan ama waxa ay maaragtay hawsha ay wadaan waa hawlaan ilaahay ku xidhnayn waa hawlaan diinta islaamka ku xidhnayn waa hawl qabiil iyo anaaniyo iyo anaa reer hebela ku xidhan horta kow qodobkaa marka hore way burbur way ku burbursan tahay waxaa kaloo adeer ku burbursan nimankaas qabiil hadda way iswada haystaan maanta shalay daraa intaba way is haystaan siyaasiyan guud ahaan way isu haystaan oo hargay siyaasadeed oo aynu ku kala baxayno way isku haystaan timorian timoriyaantana way isku haystaan oo maanta oo dhan iyo shalay oo dhan iyo daraa oo dhan magaalada kismaayo xabad baa ka socotay muddo saddex habeena waa bando bandooda la bandoogaraynayaana maamul baan samaysanaynaa magaalada aan bandoogarayna ma aha waa mid iyaga dhexdooda waa dhibaato iyo mushkulad iyaga dhexdooda allah usii siyaadiyo wayna usii siyaadi doontaa adeer wabilahi tawfiiq waa garta ismaaciil haaruun odayaashii jubbooyinka ayaad ka mid tahay iyagu ka waran ma aayahooda ayay ka talinayaan oo maamul ay u samaysanayaan jubbooyinka iyo gedo mise waa dad lagu shaqaysanayo oo kenya ay wataan adeer wax alla yaalo wax iyaga awoodooda iyo caqligooda iyo garashadooda iyo hamigooda ma jirto maa calooshoodu shaqaysayaal qabarka weliba calooshoodu shaqaysayaashu waa shaksiyaad dadka kale waa ma liibaano lagu liibaanay weeye intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ma liibaane lagu liibaanay rag baa ku liibaanay waana kuwa ku liibaanayna waa calooshoodu shaqaysayaasha waaweyn iyaga laftoodu caqli iyo hami iyo fikiray leeyihiin meesha kama jiro gumaysiga kiinayaa ka dambeeya gumaysiga yurub iyo maraykan baa iyagana dabada ka riixaya caqli soomaaliyeed iyo fikir soomaaliyeed murtad iyo gaal wuxuu doonaba ahaada oo meesha ka shaqaynayaayo ma jiro adeer fikir kiinaya iyo yurub iyo america oo istaba yaallaa adeer meesha ka shaqaynaya dadka in hadda kismaayo ku sugan oo la yidhi ergooyinkii ansixinayay maamul samaynta weeye gada iyo jubbooyinka miyay mateli karaan dadka jubbooyinka ku dhaqan xashaakalla xashaakalla ma mateli karaan ma mateli doonamadeer waxaana weeye waa kuwii sida beenbeenta muqdisho inta meesha lagu xareeyey saddex maalmood noo heesa layidhi kala shacabka noo garaaca hadee sidaasoo kalea bay noqon doonaan kii meeshaa tagaana xukunkiisu qaadan doonaa ama waxaasoo kale kii ku dhaqmaana adeer xukunkiisu isaguna qaadan doonaa dadka ma matelaan mana mateli doonaan waana dhuuliqaatayaal calooshoodu shaqaystayaal gabadha yar ee canjeerada jirtaa ka yaqyaqsoonaysa arrintaa iyadaa ma garatay waan gartay tusaale ahaan in hadda guddigan maamul samaynta jubbooyinka iyo ergada la socota ee kenya ka yimaaday maxaad ku qiimayn kartaan waxay yihiin adeer horta marka hore aan ku saxo marka hore adiga aan laftaada aan ku saxo wax maamul sanayn la yidhaahdaa ma jirto waxa weeye waa maamul xumayaal weeye maamul xumayaal weeye ma aha maamul u sanayn wax ay cid ay maamul u samaynayaan oo ama soomaaliya ama cid kale maamul u samaynayaani ma jiro waa maamul xumayaal weeye waana dad calooshoodu shaqaystayaal ah oo ka ay ka dambayso kufri iyo gaalnimo iyo diin la-aani ay ka dambayso wey dadka kismaayo ee iminka in iyagu loo sheegayo maamul in loo samaynayo oo raggan ay la joogaan maxaad tala siinaysaanoo waad ugu baaqaysaan adeer taladaan siinaynaa waxa weeye maamul laydiin samaynayaay ma jirto waana hungo wayna ogyihiin dadku intooda badan boqolkiiba sideetan dadku way ku baraarugsan yihiin inta yaree labaatankaa ee la khaldaya ee ama iimaan la-aani khaldayso ama adduun baa laydin siinayaa ay khaldayso waxaanu leenahay oonu cod dheer idinku maqashiinaynaa wax maamul ah oo meeshaa ka soo socdaayo ma jiro wax maamul oo la idin samaynayaana ma jirto wax maamul oo la idin samayn doonaana ma jirtee maamulka iyo shareecada islaamka iyo diinta islaamku meesha ay ka jirto iyo dhinaca idinka jirto waad garanaysaane adeer usoo hogaansama una soo hilooda una imaada adeer kana soo hijrooda kufrinimada iyo gaalnimada shaksiyaadka yar ee farakutiriska ay wataan magaalada dhan ismaayo waxaa degan ummad nadiifa oo islaamaa degan waxaa dhex joogaana waa waxaan yar ee wasakda ee hadda aynu isla garanayno kasoo hijrooda maxaad ku macnayn kartaa in kaalinta in dowladda federaalka ee jubbooyinka xilli noo muuqata in kenya guud ahaanba ay la wareegayso goboladaasi adeer waxa weeye xasan kadare xasan kadare isaga laftiisa waxba gacanta kuma hayo waxba gacanta kuma hayo ciddii uu lahaa meel baan gaarsiinaya iyo waxbaan u samaynayaan isaga laftiisiibaan waxba gacanta ku haynin kuwii lahaa igad baanu nahay iyo kenyayaanu nahay oo waxbaanu samaynaynaabaa faraha kala baxay oo faraha kaga gubtay xasan kadarana wuu kasii daran yahay markab caariyey markab caariyey macadallah huri baa la yidhi adeer waxaan islaam ahayn oo soomaaliya maamul u samayn kara ama xukun laysku raacsan yahay u samayn karaa ma jiro ummaduna kaasay doonaysaa kaasaana loo samayn doonaa waxaan wareerkanna waa itixaan yar oo ummadda dhexdeeda ka jira itixaankaasna insha allah wuu dhammaan doonaa shareecada islaamkaana meel walba lagu dhaqi doonaa insha allahu tacaala ilahay idanka maxaa iska bedelay kismaayo tan iyo markii gacanta ay u gashay ciidamada kenya iyo soomaalida la socota adeer soomaali maxamed oo dhan way og tahay waxa iska bedelay su-aashaas midaan hadda kaba jawaabi karaba maaha waxaa iska bedelay waad ogta waa soomaali oo dhani way og tahay welibana waxaa naga sii og oo nooga sii xogogaarsan kuwa ku dhex jira ee habeen walba xabadda iyo dilka iyo kufsiga iyo dhaca iyo fuxshiga iyo khamrada iyo xashiishada iyo wax walba hortooda habeen iyo qaadka iyo sigaarka habeen iyo maalin hortooda lagu hayo kuwaasaa fiicnaan lahayd caawa inaad waraysataan oo tidhaahdaan kismaayaay maxaa iska kaa bedelay kismaayo waxaa iska bedelay cirka iyo dhulka isu jiraan insha allahu kumana sii jiri doontee sida ugu dhaqsaha badan baa looga dulqaadi doonaa ilaahay idankii waxaana ka dulqaadi doona mujaahidiinta iyo shacabka soomaaliyeed ama shacabka islaamka oo kaashan doonaa ka dulqaadi doona insha allahu tacaala ergada ansixinaysa in maamulka loo dhisay iyo kuwa la socda ee guddiga maamul samaynta jubbooyinka loogu magac daray maxaad ku leedahay fursaddan alfurqaan ay ku siisa adoo ka faa'iidaysanaya adeer kuwa waxaan leeyahay mawaacidada diintu ma wax laysku maagaa jihaadii mushrikii galay ma wax laga maqnaadaa mushaharo beenihii ma wax lagu magaagaa muxudkii madoobaa ma laysmoogadeeyaa muufadii cadaabeed ma u adkaysanaysaan min gaal u midiidani mixi naariyuu geli kutubta umaraya in wax lagu murmaabaa mushrik inaad salaataan ama midab ku sheegtaan murtad haddaydaan ahayn meel midaad u haysaan muftiga waanadiisi idinkaa ka naago macbuudkii ilaahay idinkaada moogo maqsuradii ilaahay idinkaa ka maarmo min idiiman gaalowday idinkaa muquusho muslimka iyo khusuusiga idinkaa makalaye waxse mawtigiin galay ama malag idiin yimid markaad maxamed kiini malcuun oray oo kufriya weliba kiniyaasiya ka raacdaan wabilah soo